maxkamad ku taalla magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaaga ayaa ganaax ka badan saddex kun oo dollar ku xukuntay sagaal iyo toban kalluumaysato ah oo u dhashay dalka yemen kalluumaysatadan ayaa la qabtay bishii aynu soo dhaafnay sida uu ku soo warramayo wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar magaalada ceerigaabo waxaa ku xidhan ilaa sagaal iyo toban kalluumaysato u dhalatay dalka yemen waxaana kalluumaysatadan gacanta ku dhigay ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka sanaag ee somalilan waxaana kalluumaysatadan lagu eedeeyey inay sifo sharci darro ah kaga kalluumaysanayeen badaha somalilan arrintaas oo keentay in markii hore maxkamad lagu saaro magaalo xeebeedda maydh hase ahaatee kadib markii garyaqaankii u doodayey kalluumaysatadan uu racfaan ka qaatay xukunkaa hore waxaa maanta dacwadda kalluumaysatadan loo haysto dhegaystay oo go'aan ka soo saartay maxkamadda gobolka ee ku taalla magaalada ceerigaabo waxayna ku xukuntay ganaax kor u dhaafaya ilaa saddex kun oo dollar in ay bixiyaan islamarkaana waxaa kalluunkii ay wateenna la wareegay ciidamada badda ee somalilan waxay maxkamadda gobolka sanaag ay meesha ka saartay xukunno hore oo xadhig ahaa waxayna xorriyadoodii u soo celisay kalluumaysatadan garyaqaanka kalluumaysatadan yamanayiinta ah u doodaya cali siciid jaamac ayaa v o a u sheegay in kalluumaysatadan la xidhay ay waraaqo ogolaansho ah ka haystaan saraakiisha maaliyadda ee ku sugan magaalada laasqoray haddii ay wax dhiman yihiinna wuxuu yidhi waa arrin ku xidhan dhinaca xukuumadda wuxuuna xukunka lagu riday ku macneeyey mid u muuqda tacaddi garyaqaanka ayaa dhinaca kale sheegay in kadib markii kalluumaysatadan xorriyaddooda loo soo celiyey haddana sifo aan sharci ahayn mar kale loo xidhay taas oo uu ku eedeeyey in taliska ciidanka asluubtu uu waaran la'aan mar kale xabsiga u taxaabay kalluumaysatadan yamaniyiinta ah mas-uuliyiinta gobolka sanaag oo aanu khadka telefoonka kula xidhiidhay si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaanay noo suuro gelin